cisbitaalka guud ee magaalada baraaw ee caasimada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa lasoo gaarsiiyey in ka badan toban qof dadka uu soo ritay cudurka shubanbiyoodka ayaa isugu jira haween caruur iyo waayeelo kuwaasi oo ku noolaa deegaana hoos yimaada magaalada baraawe ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya cumar sheekh cabdi shafaana gudoomiyaha magaalada baraawe iyo qaar ka mid ah maamulka cisbitaalka guud ee baraawe ayaa si wadajira warbaahinta ula hadlay iyagoona ka warbixiyey bukaanada uu soo ritay cudurka shubanbiyoodka saakya waxaa dhacday sagaal qofooda la keenay shan waxaa laga keenay magaalo hoos imaado degmada baraawe bunqaw la dhahayo waxaa laga keenay shan bareesa waxaa laga keenay labo toddobo laboona xaafadaa laga keenay sagaal qofood tirada guud oo isbitaalka danoo jiifto kow iyo toban qofood waay oo biyinshuwoodka ah waxaana ka codsanaynaa maamulka degmada iyo wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed wasaaradda federaalka dhammaan isbitaalka baahayaha ka jira oo ah faleebo wax faleebo la dhahayo isbitaalka noo yaala ma jirto faleebooyinkaas waxaana garabkii fadhiya guddoomiyaha waxaana sii jeclaha lahay codkayga inuu kusii kabo sida hay-adaha wasaaradaha bulshada dhaqmeeda jaalidaha inuu farasi isbitaalka si degdeg ah baahayaa loo soo gaarsiin lahay maxaa aad ugu faraxsanahay dhibaatada dhacday macnaha maamulka degmada inay ka soo damqadaan oo si degdega ay noogu imaadaan waxay u egyihiin maamul macnaha dadkooda iyo deegaankooda u heelan ay u egyihiin waa dhibaato aad u xanuun badan maadaama oo maxaa la dhahaa famil dhan asbuucan dhan waa soo socday horta dhibaatadan way soo socotay laakiin waxaa xanuun badan maanta qoys dhan inay maxaa la dhahaa shuban diyaareeya ay u wada dhintaan
maanta sharafaan oo tahay inaan annaga meeshan idinku soo booqanno oo ay jirto xaalad runtii oo mana aan u adkaysamayno u seexan weynay markaan aragnay dhibaatooyinka runtii oo mana magaalada ay sii badanayso damiirkeennana siin waayo inaan mana xafiisyadeenna fadhiisano inaan booqano ummaddan dadkan wax la qaybsano run ahaantii waan dareemi karnaa xaaladdii magaalada ku soo siyaaday ayladhaano badanna waa sameynay sidaan wada ognahay dad qaxooti ay jirto oo maana dad ay ku soo dhinteen kiisaskaas oo isbitaalkaan imaanin laakiin kiisaska isbitaalka imaadeen waa hayna hadda sida agaasinka iyo maana dhakhtarkii noo sheegay dr axmed runtii aadaad ugu mahadsantihiin waxaa rabnaa keliya inaan idinku bishaareeyo saacadahan soo socda ama maanaa waktiga ay noqotaba insha allahu tacaala inay idin soo gaari doonaan diyaarad oo sido oo maana daawooyin iyo faliibooyin iyo si kastaba daawo la-aanta ka jirta isbitaalka guud ee magaalada baraawe ayaa walaac ku abuurtay bulshada magaalada maadaama xilligan fara badan uu ku hayo cudurka shubanbiyoodka